أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda xabashada etoobiya ayaanan dhaqangelin amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya kaasoo ah in la xidho qunsuliyadaha dowladda etoobiya ee magaalooyinka garowe iyo hargeysa kulan u dhexeeyey madaxda kooxda riddada iyo mid ka mid ah madaxdii hore ee murtadiinta ayaa fashil ku soo dhammaaday xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta madaxweynaha dowladda salibiyadda kenya iyo madaxda kooxda ardada soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada nairobi taasoo ay kaga hadleen heshiiskii xabashida etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya howlgollo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacayay magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi etoobiya bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka jamaame iyo xiindheere ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub oo ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay kataabeele khabaariye ah gaadiid fara badan oo qudaar u sida magaalada muqdisho ayaa ku xayiran duleedka magaaladaasi xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso bulshada ku dhaqan muqdisho iiska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha shawaal kuna afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo dhan dowladda xabashada etoobiya ayaanan dhaqan gelin amar ka soo baxay kooxda ardada soomaaliya kaasoo ahaa in la xidho qunsuliyadaha dowladda etoobiya ee magaalooyinka garowe iyo hargeysa yaasir maxamed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya muddo toddobaad ah kadib go-aankii ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya ee ay ku amartay in lagu xidho qunsuliyadda dowladda xabashada etoobiya ay ku leedahay magaalooyinka garawe iyo hargeysa ayaan weli dhaqangelin muddada ay kooxda ridada u qabatay in lagu xidho qunsuliyadaha dowladda etoobiya ay ku leedahay magaalooyinka garawe iyo hargeysa ayaa ku ekaa maalinnimadii khamiista ee ayna soo dhaafnay labada qunsuliyadood ee dowladda xabashada etoobiya ee ku yaala magaalooyinka garawe iyo hargeysa ayaa weli labadaba albaabada u furan yihiin mana jiraan wax saameyn ah oo uu ku yeeshay go-aankii ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya xukuumadda adis ababa ayaa iska indhatiraysa amarkii ka soo baxay kooxda ridada waxayna iyadoo bahdilaysa nidaamka xasan sheekh ay sidoo kale maamulka puntland la gashay heshiisyo ganacsi iyo kuwo amni intaba arrintaani ayaa muujinaysa in kooxda ridada soomaaliya ay tahay dowlad maqaar saar ah xabashiduna ay yihiin kuwo u taliya dhammaan maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah ee dalka ka jira maamulada ashaadala dirarka ah ee somalilan iyo puntland ayaa horay u diiday in la xiro labada qunsuliyadood iyagoona sheegay in go-aanka kooxda riddada aanu ka shaqayn deegaanadooda
mahadsanid yaasir kulan u dhexeeyey madaxda kooxda riddada iyo mid ka mid ah madaxdii hore ee murtadiinta ayaa fashil ku soo dhammaaday xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan waxaa fashil iyo natiijo la-aan ku soo dhammaaday wadahadallo in muddo ah magaalada nairobi ee dalka kenya uga socday murtada xasan gurguurta iyo shariif murtada kulan albaabada u xiran yahay oo muddo saacadaha u socday shariif murtad iyo xasan gurguurte ayaa ku soo hedlaaday isfahm waa iyadoona labada dhinac ay isku fahmi waayeen qodobadii looga wada hadlayay kulankaasi madaxii hore ee kooxda riddada shariif murtada ayaa war qoraal ah ka soo saaray wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada nairobi ee dalka kenya uga socday isaga iyo madaxa kooxda riddada murtad xasan sheikha warqadan uu soo saaray ayaa lagu xaqiijiyey inay fashil ku soo hedlaadeen wadahadalladaas isla markaana wax hal ah aan laga gaarin murtad shariif ayaa ku yidhi qoraalkiisa dood dheer kadibba wax hal ah oo aan ka gaari weynay dhammaan qodobadii aan ka doonnay aniga iyo madaxweyne xasan sheikha wuxuuna intaas raaciyey inuu dalka marayo marxalad adag oo u baahan in wax laga qabto fashilka ku yimid wadahadallada u dhexeeya labadan murtada ayaa yimida kadib markii saddex shuruudood oo adadag uu shariif murtad ku xiriyay xasan gurgurte shuruudahaas waxaa ugu muhiimsanaa in la joojiyo wax kabeddelka dastuurka in puntlandna la heshiiyo iyo in isla meel dhigo arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka kooxda riddada dhammaan qodobadaas murtad xasan sheikh uu ku gacan seeray sidaas ayuuna ku fashilmay kulankii dheeraan ee dalka kenya ku dhex maray waad mahadsantahay marwaan madaxweynaha dowladda silmiyadda kenya iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada nairobi kaas oo ay kaga hadleen heshiiskii xabashada etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya ilyaas cabdulaahi waxaa saacadihii lasoo dhaafay si aad ah baraha bulshada ay soomaalida ku wada xidhiirta u qabsaday kulan dhowaan dhex maray madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo dhiggiisa kenya william ruuto sida ay qorayaan wakaaladaha ugu waaweyn caalamka iyo warbaahinta gudaha xasan iyo ruutu ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiira heshiiskii etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid ah xeebaha badda cas ee soomaaliya xogaha ayaa intaas ku daraya in murtad xasan sheekh maxamuud uu ku qancay in wadahadal uu la galo etoobiyadii u soo midiya soofeysatay xayuubsiga badda soomaaliya markii ay soo baxeen wararkaas ayna ku faafeen baraha internetka waxaa durbadiiba warqoraaleed soo saaray wasiirka warfaafinta kooxda riddada soomaaliya ninka lagu magacaabo daa'uud aweys isagoona beeniyey jiritaanka xogaha sheegaya in xasan uu ku qancay wadahadalka etoobiya dowladda soomaaliya waxay si xooggan u beeninaysaa warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee royters ee ah in kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne william ruuto ku dhex maray magaalada nairobi lagu soo hadal qaaday heshiiska etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayuu qoraalkiisa ku yidhi wasiirka warfaafinta kooxda riddada ee fadhigeeda uu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhanka kale siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin xilal sarsare ka haya kooxda riddada ayaa si aad ah uga soo horjeestay kulankan waxaana ka mid ah shakhsiyaadka ka hadlay arrinkan murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame shaki weyn ayaan ka qabnaa kulanka magaalada nairobi ku dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha kenya william ruuto kaasoo looga hadlay boobka etoobiya ee badda soomaaliya in shacabka soomaaliyeed si daahfuran oo daacadnimo ah loogu warbixiyo ayaa ka habboon in loo soo saaro qoraal midig iyo bidix u socda oo lagu beeninaya waxa ay wakaaladuhu ka qoreen kulanka ayuu yidhi murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wixii ka dambeeyey kulankan waxaa marba marka ka dambaysa isa soo taraya xogo hor leh oo ayidaya in murtad xasan sheekh maxamuud uu ku qancay in kulan wadahadal ah uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed balse kooxda riddadu waa mid isleh marada dhulka ka ilaasho waase mar ay shacabka soomaaliyeed ku soo baraarugeen dhagartooda waad mahadsantahay ilyas howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka nawcidiisa kala duwan dhanka shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kulayo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo sahay waday kana baxday iyo deegaanka shilambood qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari taw ah oo qayb ka ah gaadiidkii iyo kolonyada kufaarta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi ciismaan axmed ubow ayaa si amqaaday warbixintan munaasabad si hersar ah loo soo agaasimay ayna soo qabanqaabiyeen haweenka reer jilib ujeedkeedunu ahaa sahigaarsinta halyeeyada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka ayaa lagu qabtay markaska sumaya ee magaalada jilib sahayda oo ka koobneed buskad xalwad caagaga dahaaran dharka noocyadiisa kala duwan iyo agabyo kale ayay ku wareejiyeen munaasabadda oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimmada waxgaradka maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo marti sharaf kale ugu horreyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay in waddada allaah maalka lagu bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan waa kuwa midka amaahinaya ilaahay amaah wanaagsan amaahinaya inaannu nafteenna wax ka soo saarro islamarkaasna fa yudaacifu lah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u labalaabo walaalayaal in badan oo ka mid a ayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u halganteen waxaan alaabta meeshaan taalla ee hadda maanta kow iyo laba midna aan la odhan karin oo intaas oo qaybood isugu jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xamaadiisa markii idinkugu horraysay ma aha waxa weeye waa soo noqnoqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu qadarana waad wadi doontaa walaalayaal qaar ka mid a haweenkii agabkaasi wareejiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalos annagoo ku hadlaayo magaca gabdhaha muslimaadka ah ee magaalada jilib iyo nawaaxigeeda ku sugan waxaan she- u sheegaynaa in aan maaragta alaabtaa halkaa lagu soo diyaariyey ee loo keenay ilaahay dartii iyo jihaadka maanta ka jiro waddanka gudihiisa alaabtaas oo ay tiradooda iyo ballacooda qof kasta oo jooga oo arkaya alaabtaan hadda meesha la keenay ma ahan alaabtii ugu horreysay insha allah biidnillaahi kariim mana ahan midii ugu dambeysay maanta annaga ina joogtaa waxaa la rabaa marka ina maanta anaga qaybteenni aan qaadano haddaanu nahay gabdhaha ku nool bariga afrika khaasatan soomaaliya maalin walba waxay shaadida galay hooyaa dhashay aanu wiilasha dirno heer wuxuu maray alxamdulilaah uu xaggana kenya ugu fido xaggana uu ugu fido maxaanku idhahdaa etoobiya waxaan leeyahay nicmadan ay gabdhaha muslimaadkan keeneen maanta dad badan wuu ku farxaya dad badan wuu ka naxaya oo xataa iska dhaaf alaaba aan wiilal kusoo diri doono istishaadii wada galo biidnillahi kariim waxaan leenahay walaalaheen reer falastiin waad arkaysaan maalin ilaahay keeno boqolaal hooyooyin iyo caruurtii aa la dilooyaa marka waxaan leenahay reer falastiin insha allahu tacaala waan idiin imaan doonaa walaalaha iyo suquurta iyo ku sugan maxayada jihaadka wada iyo kuwa waxweeyaan ku fakeraya habeen iyo maalin u soo jeeda waxaan leeyahay ha ku- ha ogaaden inaysan keligood ahayn aanu garab taagannahay ducada la garab taagannahay zaadka la garab taagannahay maxay ahayd ilmihii aanu barbaarinayno diinta ilaahay aanu barayno marka waxaa weeyaan kitaabkan ilaahayna wuxuuba ku soconayaa waa in garabka la ysqabsado oo waxa weeyaan wiil iyo gabar iyo waayeel iyo yar iyo weyn inaanu maxay ahayd aanu diyaar wada nahay wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ugu dambeyn waaliga ayaa xusay in agabkan faraha badan ee ay haweenka reer jilib ku wareejiyeen uu isagana gaarsin doono ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha ribaadka sadaqada faraha badan ee aada la baxdeen aada yay u fara badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbala deeqda intaa la eg ee gabdhaheennii muslimaadka ahaa hooyooyinkeenna ahaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiye yay sadaqaysteen oo la baxeen waa sadaqo aada weyn tanu marka waa min baabi jahizuuna waa diyaariseen annaguna waxaan shaahid ka nahay inaad raggii mujaahidiinta aad diyaariseen yaan insha allahu tacaala ilaahay agtii shaahid idinkala nahay subxaana wa tacaala deeqda aad bixiseen waan idinka guddoomay anigoo ku hadlaya magaca wilaayada ee jubba alwusta alislaamiya waan idinka guddoomay walaalaha mujaahidiinta ee ehelka u ahee loo diyaariyana waan gaarsiinayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala sida ugu dhaqsiyaha badanna insha allah waan ku gaarsiinaynaa haweenka reer jilib ayaa kaalinta koowaad kaga jira waxbixinta iyagoo ka kooban ansaar iyo muhaajiraad marar badanna sidan oo kale waxa ay agabyo kala duwan gaarsiiyeen furimaha dagaalka ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allaah mahadsanid walaalka dhuubow dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay magaalada addis ababa ee caasimadda dalkaasi etoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabduqaadir wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo u dhexeeya ciidanka booliska xukuumadda adis ababa iyo jabhadda maxaarada ee faano ay ka dhaceen magaalada caasimadda u ah dalkaasi iska horimaadadan culus ayaa waxa ay si gaara kaga dhaceen agagaarka howlka loo yaqaan millennium ee adis ababa booliska abey ayaana xaqiijiyey in dagaalada ay ku dhinteen ilaa saddex qof ayna ku dhaawacmeen saddex kale waxayna intaa ku dareen in ay dileen mid ka mid ah maliishaadka jabhadda maxaarada ayna ku dhaawaceen mid kale weerarkan maalinta shalay ka dhacay caasimadda dalka etoobiya ee adis ababa ayaa qalqal ku keenay nidaamka abiy axmed ee waddankaasi jabhadan hubaysan ee kasoo horjeeda dowladda etoobiya ayaana u muuqataa in dagaalkii ka socday buuraha ay u sarareyso magaalooyinka si gaar ah caasimadda etoobiya dagaalka u dhexeeya jabhadda maxaarada ee fano iyo dowladda dhexe ee waddankaasi etoobiya ayaa sii xoogeysanaya iyadoona marba marka ka dambeysa lasoo diiwaan gelinayo dhacdooyin cusub oo ka duwan kuwii hore oo ku saabsan dagaalada sii xoogeysanaya bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka jamaame iyo xiindheere ayaa goobo fakaarayaalaha ku daawaday filimka cusub ee ay baahisay ee kataayib alakhabaariye ah aynu ku horumarno bulshada ku dhaqan degmada xiindheere iyo sida filimkaasi ay u daawadeen
عبد خالد بالمكنات من ذوق صروح الأنوار لله جاهد من لي يا عيني يا أقصى والله يا أقصى والله جاهد أنا الحمراء أيوه أنت مدقني أيوه ليه أنا كوارع أنا والله يا غنى والله يا غنى والله يا غنى يا عيني تشمخ بالعالي رايات التوحيد تلالي muuqaal baahiyaha kataayib alakhabaariye ayaa soo saaray saacadihii lasoo dhaafay isdaar loogu magacadiray qaadimuun ayaa aqsa oo loo hadiyadeeyey shacabka muslimiinta munaasabadda ciidulfitriga awgeed filimka ayaa qaybtiisa hore waxaa lagu daawanayaa xasuuq ehelkeena reer khase ay u geysanayaan isbahaysiga kufaarta caalamka oo ay hormuud ka yihiin maraykanka iyo yuhuudda intaasi kadib waxaa qaybaha dambe ee isdaarka lagu soo bandhigayaa macrikooyin laysku hilboobay oo wakiilada yuhuudda lagu xasminayo kuwaasoo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo mudug waxyaabaha dadku ay xusayeen intii la daawanayay muuqaalkaas waxaa ka mid ahaa geesi ka mid ah mujaahidiinta oo ciil uu u qabo murtadiinta awgood sidii dhammastii ugu garaacaya qoriga murtad ku soo dhacay meel aan ka fogeyn goobtii uu ku sugnaa iyo maxaabiistii nolosha lagu soo qabtay oo siyaabo kala duwan u hadlay kuwaas oo mid uu leeyahay ama uu ku cataabayo reer xamar ayaan ahay intama degni iyo waali i yaqaanaa ciidan maahi asagoo weliba tuutaysan iyo mid leh xabadoqaadihii sabinka ayaan ahaa macuuslidii lasoo qalday baan ahay iyo mid kale oo dhahaya waxaan ka tirsanaa ururka jabad iyo howd dagaalkii busley ayaa laygu soo qabtay balse markii hadda aan soo galay gacanta mujaahidiinta ayaan xaqiiqda ogaaday hase ahaatee waxba lagama qaban karo haddaba markii uu dhammaaday isdaarkaasi oo lagu soo kala dareeray ayaa mikrofonka idaacadda islaamiga al andalus waxaynu la dhex marnay qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay inay daawadaan ayagoo dareenkooda sida tan uu muujiyey bismillaah magacaygu waa ummu daalibaan oo joogta degmada xiindheere waxaan fiirsannay filin aad iyo aad u qaymo badan alxamdulilaah horta ilaah ayaa ku mahadsan marka hore naga dhiga dad muslimiin ah gaalada xunxunkaana horta waa la arkay itabarxumadeedee bal wixii ay ku dambaydo aan ogaa doonnaa inay baryootamaan oy dhahaan war anugu kama midi iyadoo dariis leh wallaahi waa ceeb weyn laakiin oo runta iska qirtaa u fiican haddana gabdhaheennoo dhanba bal rag iska daaya istishaadihiiba ku qoran yihiinba alxamdulilaah alxamdulilaah marka waxaan fiirsannay filin aad iyo aad u qiimo badan ayaan fiirsannay oo ilaa iyo bishiisoon wax alle wixii lasoo maray kabiin ha ahaato mucaskar ha ahaato wax walba ahaato horta waan fiirsannay laakiin gaala tabar xumeey ballankeennu insha allahu waa qitaal ee ku tasho haddii ilaahay ou yidhaahdo filinkuna aad iyo aad uu noo soo jiitay muslimiinta dhammaantood horta meel walbay joogaan waan salaamayaa mujaahidiintana waan u ducaynayaa walaalaha annaga reeqasana ilaahay ha ka dulqaado colaadda ilaahayna ha u gargaaro walaalahan ilaahay ha u gargaaro cadowga haysta ilaahay ha ka qabto bismillaah araxmaan araxiim cawada halkan waxaan ku daawanay inagoo harxiin dheera ah filan aad iyo aad i xisilo oo ciidda fitrada oo loogu talagalay dadka in looga farxo muslimiinta xagga kalena murugo weyn watay oo qase lagu soo bandhigay sida gaalada u gumaadaydo inagoo la qaybsanana murugahaas muslimiintaas falastiin waxaa len ilaahay ka dulqaado anagoo filanka qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigay gaalada lagu leeyahay mujaahidiinta ay ku leehayaan bariga afrika soomaaliya oo hu ahay aad lagu xasuuqayo xiisaleho kuwa lasoo qabqabay iyo kuwa qoriga la dhacaya iyo kuwa dhagaca casihaya iyo oo aad u xiisalo kaasna waa ku faraxnay hambalyaan leenahay mujaahidiinta innagana cadowgana allaha jabsho mujaahidiinta allaha u gargaaro gaaladana muslimiinta allah ka dulqaado filanka xiise ayuu lahay cawada xalan mujaahidiinta alcilaanka soo saaray kheyr allaha siiyo muslimiinta wax fiicana u heydeen kheyr allah ina siiyo gulli allah ina siiyo sidoo kale degmada jamaame waxaa warbixinta filimkaasi lagu daawaday inoo soo diyaariyey walaalka bashiir muxidiin abwa iman waxaan dhahnaa qaadimuuna qaadimuuna yaa aqsa qaadimuuna qaadimuuna yaa aqsa shalay waxay ka tahay baa ikhbaariye baahisay muuqaal xiise badan oo qeybihiisa hore soo bandhigayey wadciga murugada leh ee ka jira marinka khaza balse allaha mahadii lagu soo bandhigay howlgalo waalaha laabtooda ku qaboojiyey muslimiinta wuxuu ahaa isdaarsi aad ah looga soo shaqeeyey soona bandhigayey waaqaca ay waxaa ka jira furimaha hore iyo wacdaraha libaaxyada tawxiidka ee bariga afrika ay ka samaynayaan dhulkan si ay u gaaraan hadafkii ay kula ballameen walaalahooda ee ahaa xoraynta baytulmaqdis iyo in la tirtiro yuhuudda isdaarkan waxaa qiimayn kara oo keliya qofkii daawaday boqolaal qof oo ku dhaqan degmada jamaame kana mid ah qaybaha bulshada ayaa goob fagaaraha loogu daaray filimka kuwaas oo hadba la soconayay waaqica uu filimka taabanayay dadka reer jamaame ayaa filimka ku daawanayay barxad ku taalla gudaha magaalada oo inta badan caan ku ah in lagu soo bandhigo muuqaalada alkataa'ib iyadoo qeybaha dambe ee filimka lagu soo qaadanayo macaarigtii taariikhiga ahaa ee bishii ramadaan mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhigyada murtadiinta deegaanada busley basro daarunicma iyo xaradheere intii daawashada ay socotay ayaan mikrofoonka andalus la dhex maray qaar ka mid ah dadweynihii filimka daawanayay bismillah ee qeybaha hore filimka waxyaalo badan oo cajiib baan ku daawaday marka hore qeybaha hore waxaan ku daawanay walaalaha reer falastiin oo khaza ee yuhuudda aad u duqeynayso arrintaasoo na murug gelisay balse murugta kadib waxaan la kulmaynaa hadda farxada fara badan farxadaha hadda aan daawano waxaa ka mid ah farxaddii hadda walaalkii waxaa la yidhahdaa mujaahidka midkii murtadka kor taagnaa oo yidhi waa lisoo qalday aan reexa maraan ahay tuutaa xoogaa liigu soo geliyey iyo waxyaala la mid ah waxaan aragnay walaal mujaahid ah markay uu u quri waayey xabad risaas inuu ku dhufto qori liifkiisa uu ku dilaayo murtad ilaahay subxaana watacaala kuma hasan marka waxaa waa farxad aan la soo koobi karna halkaa ku aragnay waxaa weeyaan afar sac urugu dhiman waaye haddee xilligan waa waxaad u malaysaa xa- magaalada jamam inaan laga seexanaba dadka jamam oo dhan halkaan ay joogaan hadday noqon lahayd waayeelada sakhiirada caruurta iyo dumarka kulli dhammaan reer jamaama kulli halkaan ay joogaan wax la jeefta caawa jiif ma jiro farxadda reer jamaama aad bay caawa u saraysaa adeer hadda waxaa ii muuqdo cadowga ilaahay oo la laynayo la xasuuqaya ii muuqdo xaradheere afkeeda horena lagu xasuuqaya ii muuqdo Ilaahay baa- ilaahay baan ku mahadsan waa aad baan ugu faraxsanahay arrinta iyadaa waa guul u soo hoyatay muslimiinta cadowga ilaahayna uu ku duloobay weeye marka jamaama haddaan reer jamaama nahay waa aad baan ugu faraxsanahay arrintaas Ee, waxaanu leenahay muslimiinta oo dhanna way ku faraxsan yihiin ilaahay subxaana watacaala baanu uga mahad celinaynaa asagaa laayey annaga awoodtaanna kumaana laynin asagaa laayey muslimiintuna ilaahay subxaana watacaala ugu gargaaray qalbiga muslimiintana waa ku qaboobay mujrimiinta iyo gaalada iyo murt- ee, calal-uustana way ku duloobeen suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay fagaar ah ku daawaday filimkii cusbaa ee lagu soo bandhigay degmada jamaame waxa uu si dareen leh u cabiray wixii uu daawaday awalan filinka marka ugu hore aad buu noo murjiyey sida walaalaha falastiin ee u gelaysa yuhuudda markaan fiirinay ilaahay subxaana watacaalaana waxaan weydiinaynaa muslimiintaas walaalaheenna ilahay inuu u gargaaro gaaladaas eh, xaaqidiinta oo yuhuudda ah ama midka hadda soomaaliya joogo xasan gurguurta wuxuu ku tilmaamayo nimanka inuu garab u yahay walaalna u yahay ayuu sheegayaa annagana waxaan leennahay haddaad tihiin reer falastiin xanuunka aad xanuunsanaysaan waa idinla xanuunsanaynaa gaajada idin gaartay waa ina gaartay xanuunka idin gaar wuu ina gaaray insha allahu tacaala مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى xanuunka waa idinla qaybsannay dhaawaca idinla qaybsanaynaa insha allahu tacaala gurmadkeennana waa idin soo gaaraya hadda waxaa ii muuqda filinka murtadiinta een, busley falilaahi alxamdu walmanna waxaa ii muuqda mujaahidiinta oo aad iyo aad meesha intay u qabsadeen een, gaari cagaf ah kaxaynayo iyo bakti badan oo murtadiinta ah ilaahay fadligii waxaa waye wayashfi suduura qowmin mu'miniin wey meesha ilaahay subxana watacaala guul iyo nasri naga siiyey ilaahay baanu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu inta dhambe noo dhammaystiro maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo isagoona xalay ka mid noqday maamulada wilaayaadka kuwa ugu horeeya ee isdaarkaasi cajiibka bulshada usoo bandhigay gaadiid fara badan oo qudaar u sida magaalada muqdisho ayaa ku xayiran duleedka magaalada xilli ay kooxda riddada sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan gaadiidleyda isticmaala waddooyinka gala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa mar kale cabasho kasoo yeertay darawallada kaxeeya gaadiidka khudaarta geeya magaalada muqdisho gaadiidleydan oo ka kala yimid gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ka mid ah gobolada ugu wax soo saarka badan dalka ayaa sheegay in muddo dhowr maalmood ah ay ku xayiran yihiin baraha kontarool ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hilwa gaadiidleyda iyo ganacsatada khudaarta ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay fasax u diideen gaadiidkooda ilaa uu ka yimaado eeygii lagu baari lahaa khudaartaasi sidaasna ay ku hallowday khudaartooda
shalay ilaa maanta ayaan taaganahay qudaarteena intee ku baabaaday dadoo daraas joogaa jiro oo balcad iyo day kor ma hirshabeelle ka imaadaa jiro oo qudaartooda inta xantadooda mihan ku baabaaday qudaarta iyadoo macnaa eber eh ayaa la geenayaa suuqa siina ilaa bakaaro kabsartana iyo inta qudaartana eber waaye ex control eegaa ku imaahaa lagu leeyahay xilli rab soo imaahaa Hadda xaggee joogtay, xaggee oo joogtay, imaaday xaggee joogtay hadda?
waxaa joogtaa Qof ex islaan- control.
qof islaan oo oy loo celinaya maxaa ka dhihi lahayd dad islaam oo eelo oy loo celinaya bal wax ka dhaha gaadiidleyda iyo ganacsatada ku shaqaysta khudaarta kasoo go'da gobolada dalka ayaa la kulma xayiraado ay ku hayaan askarta murtadiinta halka elaboorka magaalada muqdisho mar weliba laga soo dejiyo khudaar tayo aan lahayn oo laga soo dhoofiyey dibadda arrintan ayaa muujinaysa curyaaminta maamulka murtadiinta uu ku hayo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed waxaana xusid mudan in dhowr jeer khudaar laga soo dhoofiyey wadamo uu ka mid yahay dalka masar lagu soo daadiyey suuqyada khudaarta ah ee magaalada muqdisho waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii isku horimaad u dhexeeya maleeshaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi haya xilli uu sii kordhaya dagaalada u dhexeeya maamul goboleedka radada ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose uu dagaal uu ku dhexmaynay maleeshiyaadka maamulka radada ay koonfur galbeed iyo kuwa kooxda radada kuwaasoo isku dagaalay waxyaabaha maandooriyaha ah inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka murtadiinta u dhexeeyey ku bakhtiyey ilaa iyo shan askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa labada dhinac ee dagaalamaya rasaastoodii ku dhintay hal qof oo shacab ah oo ka mid ah bulshada ku nool degmadaas mid ka mid ah saraakiisha maamulka radada ee degmada baraawe ayaa ka warmay dagaalkaasi
wuxuu dagaalka ka bilowday jaad ayaa muxuu ahay waa doon muxuu ahay keentay jaadkaas la isku qabsaday qabiil waxaa waa waxbaa karabnaa iyo iyo yani lagama qaadayo muxuu ahay adiga waa wax noocaas ku bilowday laakiin waa hadda khasaaro waa la sheegaya dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah waxa waa dagaalkan aad u xoogeystay hudka wax laisku ogaa malahan waa socdaa maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ee ka wada tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka radada hirshabeelle ee ka marqaata murtad cali guudilaawe oo dagaal uu ku dhex maray degmada jowhar waad mahadsantahay walaalka casaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu